waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasan aad iyo aad baa u mahadsan tahay iftiin magaca horta dhallinyarada markii dambe barnaamijka qayb qaadanaya ayaa sameeyey magac ahaan laakiin fikradda waxay ka timi dad aan ku jiray fikraddu bays waxa uu ahaa mujtamaceena dhulkan ku nool westreenka dhaqaale lamaana imaan maaragtay cilmi badan lama imaan lakiin inta badan faamilaa yimi caruur baana la yimi dhalinyaradii caruurtii lala yimi qayb baa fiicnaatay oo dadaashay wax baratay wixii artis bartay artis waxaan ka wadaa injineeria computingka businesska managementiga artikajarka way ku adkaatay inay shaqadaa helaan wixii synis bartay badanaa farmacist iyo laboratory iyo nersin iyo hospital area shaqooyinkooda ma xumayn laakiin dadkii xooggiisii iyo subritada ugu badnaa electronic engineering iyo soft adduunka hadda maanta engineeria aad uga socda ama software engineering shaqo badan lama helin marka waxaan ku fikirnay haddaan gruubka hore shaqo helinna gruubada kaloo yararkoo faraha badan mujtamaceen maadaama dhalinyaro u badan yihiin caruur inaysa ku dhiiran doon inay wax bartaan haddii dadku wax bartaan oo waxay barteen shaqo ku helaanna waa wadada keliya aan wadamadan si maaragta wanaagsan uga qayb qaadan karno mustaqbalka wadankiina hadduu nabad noqdana ay dhalinyartan iyagoo dhisan oo quality loo shaqeeya oo xirfad leh oo aqoon leh xataa business u gudbi karaan markay ku shaqeeyaan waxay barteen business abuuri karaan inay dalkii ku laabtaan iyagoo xanfici karaa meesha markay wax barteen dariiqada iska fadhiisan karaan ama uba ay wadaayaan majoritygooda hadda xaaladda ay ku jiraan saasay u badan tahay waa gartay marka barnaamijkan muxuu ku salaysan yahay sidee dhalinyaradan aad ugu talagashan in loo caawiyo barnaamijkan waa montoring program waxaan samaynay markii aan ka fikirnay barnaamijka ayaa waxaan yaana caawini karaa dhowr community ayaa noo soo baxay oo emigrant halkaa nooga horreeyey communityga waddanka ugu ballaarno maaragtay australiyaanka ah badanaa de waxay leeyihin sida communitida kale u yimaadeen waxula qabsadeen waxula qabsada annaga xoogaa waxa umalaysan inay dadkeenu ku adag tahay xiriirka mujtamacada aan leynaho aad u yar dhexgalkeennu aad u yar iyo adduunka hadda wax ka socdo diinteena islaamka oo maarata laga dhigay diin maaragtay dhibaato ku haysa ummadihii kale ama dhexdooda isku haya oo miidiyaha iyo si loo bumbuuninaayo si wax loo samaynayo ay ay maaragtay iyo dad dad badanoo dadkeenna ah oo maratay iyaga laftooda ficilada noocaasa la galay diinta inay waddo khaldan saaraan iyo madowga afrikaannimada aan nahay jaalanjigu wuu batay annaga nagu imaan karaaya mujtamaceenna marka waxaan isusnay inaan ama turkish turkish community ayaan engage garaynay iyo jewish community labadaasoo ad umalaysid inay qolada wax ku fiican tahay qolana ganacsiga casriga ah iyo kambaniyada waaweyn gacanta ay influence ku leeyihiin qolana ay farsamada gacanta iyo dhismayaasha iyo infrastructureka maaragtay ay ku leeyihiin waxaan ugu soo horumaray arrinta jewish communityga oo barnaamijka montorinka bilaabay barnamijka ujeedadiisu wuxuu tahay ninkast qof kastoo dhallinyara oo soomaali ah oo barnaamijka qayb qaatay hadda sagaal baa terim koowaad la qaatay baarlamaanka lagu loojin karay barnaamijka iftiin baa loo bixiyey magac xataa magaca soomaaliyeed waaye inay qof kasta qof subjectiisa qofkii agricultureka bartay qof agriculture qofkii engineeriya bartay civil engineerka ah qof kaloo civil engineer oo kambani ka shaqeeyo culus ayaa lagu xiray montorin buu u noqonaya oo wareysanaya wuu dhisayaa kambanigiisuu geenaya wo experience uu ka samaynayaa muhiimaddu waxay tahay in dadkeena ay ku dhowaadaan nadweyga businesska oo xiriir dadka businesska ay la yeesha mararka qaar waxaa waxaa la dhahaa ma aha waxaa taqaanide maaratay yaa taqaanaa weye magarat dhulkan waa ka jirta laf dadku inay ku yaqaanaan marka hadda sayniska ugu horreya xataa waxaan arkaynaa dhallinyaradii koowaadu la kulmay dadka mentoriskooda inay loo geeyey kambaniyada madaxdoodii siooyadii loo geeyey siooyadu laftooda ay ku qanceen oo ay leeyihiin intaan qof kale banaanka tababari lahayn haddii jaana soo baxo qofkan aan siinayna maaragtay waa gartay marka waxaad is leedahay natiijo waxaa uga soo bixi karta dhalinyarada ayba shaqo uga helaan ama ugu helaan wixii ay barteen ama waxay u badan tahay inay waxay barteen qof walba maadadii uu bartay ayaa qof la mid ah lagu aadiyo oo ku shaqeeyo muddo kusoo shaqaynayay si uu u dhiso qofka u caawin waxyaalaha ka maqan marka waxay u badan tahay inay ama kambaniyadaas hadda qofka ka shaqeeyo inuu shaqo ka helo ama uu u noqdo qof rifree oo kambaniyadii kale ula hadlo ayaa ayaa ayaa marka ultim waxaan wadan leenaha waxay tahay dhallinyaradeenu waxay barteen inay ku shaqa tagaan professionaalkooda ahaa marka markaa hel dad badan professionaal oo ku shaqeeya arrimahaas waxay dhiirigelinaysaa kuwa dugsiyada sare dhigta kuwa jaamacadaha dhigta kuwa primariga kuwa dhalan doona ayay dhiirigelin waxay u sameynaysaa qof walba inuu shaqayn karo inuu mustaqbal dalkan wax ku yeelan karo arrintaasu aad u yareedo maaragtay communitigan ku yareed waa gartay marka intaad hadda dhallinyarada la shaqaynaysa iyo hay-adaha iyo ururada ama soomaalihaadan ama ajnabiya ma la ogyahay tirada dhallinyarada soomaalida ee markay jaamacad ka baxaan aan shaqo helin wallaahi xasanow intii artist ka baxaa dadka inta badan arts markay bartaan way jiraan dad shaqo ku helay maadooyinka ay barteen oo ku shaqeeya laakiin majoritygood say u badan yihiin kumaysan shaqeyn maadooyinka ay heleen especially haddii aad aad maaragtay i t-ga iyo software engineering software and electronic and software engineering and muxuu ahaa civil engineering art culture and business haddaa maadooyinkaa baratid accounting way adkaatay in shaqo lagu helo marka haddii xataa inta shaqeysa xataa hadda iskuma xirna mujtamaceena kuma xirna oo qof walba individual buu u shaqeeyaa barnaamijka laakiin wuxuu abuuraa sagaalkan dhalinyarada hadda aan rajeynayno inay outcomekooda shaqo u noqdo waa iftin bay ku xiran yihiin sanadkiina waxaan qoladan isla garanay hadda barnaamijka naga caawinaysa waan u mahadcelinaynaa inay laba laba mar ay maaragtay ay qaataa laba inteeg koo iyo toban koo iyo toban sana eh, laba- labada inteegba ama saddex inteegba afar biloodba si ay barnaamijku loogu helo dad montooro dhalinyarada montoor gareeya dhallinyaradeenna waa badan yihiin waa dhalinyaro badanaa joogto barnaamijka danaynaysa ama jaamacadaha dhameen rabta dhigato arrinta ay u fiican tahay waa inuu qofku aada graduate jaamacaddii dhameeyey ayaa la qaadanayaa subjectadaas maadaama uu bartay waa gartay maadaama aad sheegtay in arintan ay inika caawiyeen ama aad la kaashateen eh, bulshada yuhuudda oo iyagu maaragtay shirkado iyo eh, xiriirka iyo wadanka siday u galeen uu aada u wen yahay Eh, soomaalida qaar baa laga yaabaa inay xoogaa xasaasiyad ka qabaan yuhuud marka la dhaho in inay dhahaan maaragtay dee dad aada loo kala fog yahay maada diin ahaan iyo marka maaragtay s- adduunka siyaasiyan marka la dhahay marka arintaas um, dadka qaar mayn su-aal mayna ka weydiiyeen ah, mayna kala hadleen
Een, waxba hadda ma arag laakiin intaan barnaamijka bilaabin ka horba dad culummada ka tirsan oo magaalada degan ayaan ayaan barbosalka usoo jeediyey Een, marka diinteena waxba kama qabto macaamilka Een, haddana waxaa naga dhexeeya ma aha diin ama siyaasad waxaa naga dhexeeya waa macaamil Een, sida een, taariikh islaamku sheegayso madiinay deganaayeen nabi maxamed caleyh salatu salaam wuu la macaamilayay wuu la- diris bay la ahaayeen waxbuu ka iibsanayay ma garatay Een, Een, marka dadka culummadaha aan la tashanay waxay dhaheen ma arrintu dee tahay inay anaga dhallinyaradeena caawinayaan wax shida a ma leh Een, iyaguna aad bay noo soo dhoweeyeen Een, ma aragtay aad bay ugu farxeen inaan ka codsanay inay arrintan naga caawiyaan Een, waana waan uga mahad celinayna wax ma aragtay marka hadda arrintan ama siyaasad ama diin ee ee shuqul ku leedahay ma aha marka ummadaha aan la noolnahay australia waxba kama duwana community ahaan waxaa iyaga laftooda noo maqan hadda turkish community inaan la bilowno arrinta farsamada gacanta waxa la yidhaha apprenticeshipka la yidhaahdo inay iyagana naga caawinaan wadahadal wadahadal fiican baa noo socda electricityga balaminka carpentryga makaaniga oo ay aada ugu fiican yihiin communitygaas wadahadal fiican baa noo socda inaan dhalinyarada wixii aan jaamacada aadin inay sabjectyada aadaan oo ay farsamada ay bartaan waa garta tan ugu dambeysa marka dhallinyarada sagaalka ah ee hadda ka qayb galaysa iyo waalidiintood iyo guud ahaan jaaliyadda inta barnaamijkan ka warqabta eh, maxay ka dhaheen oo markay maaragtay arrintan maqleen ama loo soo bandhigay ama ay arkeen maxay ka dhaheen oo reactionkooda muxuu ahaa wallahi aad bay usoo dhoweeyeen hadda dadka soomaalida ah een, waxaad arkaysaa inay hadda dadkii ay wada leeyihiin een, waalidku waa waa waa kulli waa danaynayeen arrintii laakiin hadda barnaamijkiisan ku dhex jirin waxaa aad challenge u badnaa dhalinyartu laftooda inay waxaad u malaysaa inay kalsoonidii inay shaqo helaan ay ay ay ku yara adkaatay Een, hadda koo iyo toban saddex iyo toban bay ahaayeen ugu yaraan sagaal busishin baana marka ugu dambeysay een, hooshii ka qayb galay afar dhalinyarada ka tirsan waa cvyadii lasoo daahayeen mm, miitiinadii la kulmayaysan imaan muddo lix biloodaan wadnay infrastructure building iyo dhalinyarada in la baraarujiyey iyo inay isu yimaadaan iyo inay inay wixii tusaa inay rabaan qofkii hadduusan isagii rabin rabitaan tusin way yara adag tahay marka waxaan aaminsana xagga waalidka iyo marka la eega xagga dhalinyarada dhalinyaradu in natiijo badan ku dhacay waxaan haddaan la raadin oo lagu dagaalamin oo qofkii uusan wixii uusan raadin de waa competition marketku ciyaar ma aha marka hadda sagaal baa waxaan jeclaa next time dadku ay, ay bataan dad badan hadda already wayna soo approach gareeyeen oo naga codsanaya inay ka qayb qaataan eh, next intake eh, wixii graduate sameeyey marka waalidiintii way ka qayb galeen xafladii baarlamaanka lagu loonji gareeyey barnaamijka victoria baarlamaan ayaa loonji- lagu loonji gareeyey nagu marti qaadeen En muxuu ahaa waalidkii bad intooda badan waa yimaadeen waalidiinta ilmaha dhalay wixii wadanka jooga En wayna aad bayna u- farxaddii iyo uga qayb galeen iyo si wax u dhacaayeen iyo maaragtay barnaamij aad u fiican buu ahaa rajeynaya waalidiinta aad u dhegeysanaya maadaama af soomaali uu ku baxaayo inay nala shaqeeyaan oo dhalinyarada especially wiilasha ay nala dhiirigeliyaan oo maaragtay farsamada gacanta walcad markay soo baxdo qofkii aan jaamacada aadin uu farsamada barto si uu ugu shaqaysto ugu noolaado wixii jaamacadaha aadayna iyagaaba barnaamijkaas fiican u qaybgeli doona hadduu ilaa yaraado
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali